magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa laga dhagax dhigay dhismaha wadada isku xiri doonta boosaaso iyo deegaan dalxiiseedka biyo kulule munaasabada dhagaxdhiga ayaa waxaa ku sugnaa qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ganacsato iyo boqolaal shacabka reer boosaaso ah duqa degmada boosaaso cabdifataax maxamed cismaan shanle ayaa shacabka magaalada ugu baaqay inay ilaashadaan mashaariicda
waxaan u mahad celinayaa halkan xildhibaanada golaha deegaanka agaasimaha howlaha guud injineer maxamed jaan cabdiqaxiye odayaasha xaafadda hooyooyinka dhallinyarada waxgaradka xaafadda oo dhan oo run ahaantii maanta halkanna la jooga annagoo maanta halkan u taagan in aannu dhagax dhigno dayactirka iyo dibdhiska lagu samaynaayo waddada tan halbowlaha ah ee muhimka u ah issocodka magaalada waddada tan muhiimadda ay u leedahay magaalada waxaa ka mid ah waa waddadii isku xidhaysay xarun dalxiiseedka biyo kulule iyo magaalada waa waddadii isku xidhaysay magaalada iyo i d b kaamyada qaxootigu degan yihiin oo runtii dadka ugu badan oo isticmaalo waddadatan ay iyagu yihiin waa waddadii isku xidhaysay magaalada inteeda kale iyo magaalada hadda loo guuraayo oo aynu insha allah kulligeen u wada soconno qabuuraha ah oo ay dadka meytida halkan la marsiiyo marka sidaa daraaddeed waddadatan waxaan u aragnay inay tahay waddo muhiima oo aan lagu daawan karin burburka iyo dhibaatada waddadatan ay ku hayso shacabka isticmaaloo mara sidaa laajligeed waxaan go'aansannay in aannu ku dhisno oo aannu dib ugu celinno canshuurtii aan ka ururinay dadka ku dhaqan magaalada boosaaso oo runtii waddadatan dhammaantooda isticmaalaan ma ahan markii ugu horraysay oo aannu canshuurta dadka aan ka ururinay aan intaan wax ugu qabanno laami ugu dhisno dib ugu celinno waana insha allahu tacaalaa wax kastoo aan idinka ururinana oo canshuurah dib baad u arki doontaan in ay waddanka dib u gashay waxaa xiigi doona insha allah in dayactir lagu sameeyo laamiyada kale oo magaalada iyagana insha allah asbuuca soo socda shaqadooda bilaaban doonto waxaa sidoo kale la dhagax dhigi doonaa oo bilaaban doona waddooyin cusub intaan sanadku dhammaan insha allah waxaan u mahad celinayaa cid kastoo ka soo shaqaysay howlwadeennada uu horkacayo agaasimaha maxamed jaamac iyo xildhibaanada golaha deegaanka oo runtii mar kasta u taagan inay ka jawaabaan codka shacabka iyo rabitaanka shacabkana ku shaqayno dhammaantiin waxaad le waa mahadsan tihiin halkan waxaan fariin uga dirayaa dadka ku dhaqan inta laamiga kani maro waxaan leeyahay laamigii waa laydiin dhisay waa uu burburay barlabaad baa inta laydiin dhiso kii mid ka qurux badan oo ka cajiibsan oo ka adag oo ka kwaaliti fiican baa la dhishayaa haddii la dhiso waxaa la rabaa inaad ilaalisaan waxaa la rabaa inaad ilaalisaan oo aad biyaha iyo wax kastoo daamaj gaarsiinaya laamiga ka ilaalisaan idinkaas kale laamiga dawladdu ma lahan laamiga idinkaas kale oo isticmaalaya dadka ku soo durkay laamiga oo sandaqadaha iyo ka dhistay dhismayaasha kale waxaan uga digaynaa in inta shaqadu aysan bilaaban oo wakhti kooban ah inay ay ku burburiyaan haddii kale dawladdaa burburinaysa insha allahu tacaala waxaa inoo ballama laami kanoo dhisma oo si qurux badan oo kuwaala tira insha allah u dhismo si kastaba waddadan ayaa marin muhiima waxa ay u tahay isku xirka magaalada boosaaso deegaanka biyo kululeh iyo halka ay degan yihiin qaxootiga ku nool duleedka boosaaso